الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن سوقرنا هلك مؤلف باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فإن فقد فثلث عام بعد عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمة وللطلاق بعد وطء تممه بالوضع إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمة إن لم تحيض أو إياس إياس حصرها لكن بشهرين الإماء أولى ثلاث أطهار لحرة تحيض والأمة اثنان لفقد التبعيض لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام وللوفاة الطيب والتزين يحرمك الشعر فليس يدهن باب الاستغراء إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطي من ذي سبي أو هلك السيد بعد الوطي قبل زواجها بوضع الحامل ولو من زنا وحيضة للحائل واستبر ذات أشهر بشهر واندب لشار العرس أن يستبري باب الرضاع من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بلا يباح لا تتعدى حرمة إلى وصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول inaha iyo waxaynu ka gaarno ama qaybo ka mid a ama iyo wax ziyaada ahba ayuu cashirkeennu caawa ku saabsanaan doonaa weli waxaynu ku jirnaa abwaabtii dadku haddii ay noloshii ku kala tagaan ama xariggii iyo xiriirkii reernimada iyo isqabitaanka iyo sawjiyadu uu go-o iyo axkaamtii la xiriirtay baynu ku jirnaa halkan waxa uu kusoo gabagabaynayaa baabkan baabul cidda ah ninkiiyo haweentii xarigooda haddii uu go-o waa talaaq ama wafaad ama geeri ama furitaan ay ku kala tagaan waxa ka dhalanaya marka waa laba mas'alo mas'alada mas'alatulcidda oo labadaba waygelayaan geeri iyo furitaan midkii lagu kala tagaba mas'alada labaadna waa mas'alatul ixdaad oo kala tagga geerigay khaas u tahay oo la dheel labadaa masale haddaba baabulciddati waalixdaadi weeye wuxuu hadda baabulixdaadi ugu dari waayey bay qaar leeyihiin maadaama ciddo laga hadlayo ciddadiina labada nooc nooc ka midii ciddatulwafaati ay tahay ixdaadku waa tabaca raacaya saas darteed waxba uma baahnin gaar baabka in lagu soo muujiyo la yihahdo baabulciddati waalixdaadi la yidhaahdo saasaan loogu baahan wuxuu ka hadlay haddaba marka hore ciddatulwafaa haddii ninkii geeriyoodo isagoo xarigiisa qof dumar oo ku xiranaya ay jirto sidee bay u cidda tirsanaysaa wuxuu ku leeyahay laba qaybood baad u qaybin hadday xaamilo uur la tahayna inay umushay ku cidda tirsan haddaynan xaamilo ahaynna afar bilood iyo toban habeen bay tirsan afartan bilood waa rubuc sana sanadii afar marka loo qaybiyo maxaa leeyahay sulf sana weeye saddex meelood meel sanadkii waa afar bilood iyo toban habeen bay ciddo tirsanaysaa limowti zawjihaa liajli mowti zawjihaa ninkeedii oo dhintay dartii macnaa i tactadu way ciddo tirsanaysaa weeye gabadhu limowti zawjihaa liajli mowti zawjihaa ninkeedii oo geeriyooday dartii walow min qabli min qabli ilwadi utagitaan iyo reeraysi ka horba ha noqota geeridiye waxay ku cidda tirsan biistikmaali wadci ilxamli uurka caloosha ku jiray inuu soo wada baxo bannaanka wada yimaado uurkaasoo yumkinu ay suuragal tahay min dii ciddati ninka ciddada u saaxiibka ee sababtiisu ay ku timid ciddadan geerida inuu dhalay ay dhici karto fain fuqida owr haddii la waayo xamligii fa hulsa caamin sanad uludkii saddex meelood meeshii oo afar bilood ah bacda cashirin toban beri kadib macnaa toban maalmood iyo afar bilood bay tastaciddu ay tactadu ciddo tirsanaysaa halkan mualifku wuxuu leeyahay gabadhu hadday uur leedahay oo ninkeedu dhinto uurkan iyo ilmahanna isagu inuu dhalay ay suuragal taho ay dhici karto ilaa ilmaha dhasho bay ciddadii tirsanaysaa waana cumuumka qowluhu tacaala wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun haweenka uurka leh ciddadoodu waxay ku dhammaataa inay dhalaan oo ilmaha ay umulaan ma kala qaadeen cumuumka lafdiga nasku haddii ay haweentaa uur kale ciddadeedu min alaaqin hadday tahay iyo min wafaatin geeri hadday tahay ma kala qaadin siiqada cumuumkaee ulaatulaxmaalina waa min siyaq ilcumuum oo waa nakira lagu tacriifiyey bilidaafa sidaa darteed wa ulaatulaxmaali haweenka uur kalaha oo dhan dhammaantood haddayba ciddo tirsanayaan ay ciddad gasho an yadacna xamlahunna inay umulaan weeye cumuumka sidaasi sunnada nabigu waxay caddaysay sala allahu calayh waalihi wasalam haweenka laga geeriyoodee urka leh inay cumuumkaas soo gelayaan oo maqsuud loola jeeda ay ka mid yihiin waana xadiidkii umu salama ee bukhaari iyo muslim wariyeen gabadhii la dhihi jiray subayca alaslamiya waa kii ninkeedii la dilay iyadoo uur leh markaasee waxay dhashay afartan beri kadib bay umushay waxaa rabay inuu guursaday nin la yidhahda abusanabil ibni baclaba abusanabil way diiday markaasuu yihi xoogaha isxaragoonin oo ha isqurxin guurkuuma dhowa afar bilood iyo toban habeen inaad gaadhowey intay soo labisatay bay nabiga u timid arrintiina waa u sheegtay iyo ninkaa waxa dhex maray markaasuu wuxuu yidhi waxba kama jira waxa abusanaabil uu ku yidhi waad guursan kartaa markiiba waa la soo doonay nabigaana u meheriyey ninkii sala allahu calayh aalihi wasalam halkan waxaad i garatay afartan beri bay ku umushay ciddadeediina waa ku dhammaatay in cumuumkii wa ulaatu laxmaali ajaluhunna ay soo gelayaan baad halkaa ka garatay wuxuu yidhi walow min qabli اlwaطi xataa haddaan gabadhaa la reeraysanin ciddatulwafaadka way soo gelaysaa laakiin masalada ciddatulwafaadka ay soo gelayso iyadoon la reeraysan ma dhici kartaa inay ku cidda tirsato biwadci اlxamli halkaa waa laba mas'alo horta gabadha aan gogol lala tegin haddii طalaaq yimaado famaa lakum calayhina min ciddatin wey wax ciddaa ma tirsanayso laakiin haddii laga dhinto cidday tirsan waxaanan ku soo marnay qisadii birwac binti waashiq ee xadiidkii warinayay macqil ibni sinaan alashjaci radia allahu canhu wa ardaah ibnu mascuud su-aashii la weydiiyey ee uu xukumay ee la yidhi gabar annaga ah baa nin guursaday oo mehersaday isagoon reeraysanna wuu ka dhintay birwac binti waashiq baa la dhihi jiray oo reer ashjac qabiilka la yidhahday ka dhalatay nabiguna wuxuu xukumay dhaxal bay leedahay meherna looma qadarine mahru nisaa iyo mahrulmasal bay leedahay ciddadeeduna arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeenna way ciddo tirsan saasuu nabigu yuri sala allahu alayh wasalam halkaa daba waxaad ka garatay haddii laga geeriyoodo walow qabla alwad'i haddayoon reeraysaninba meher keliya dhacay cidday tirsan ciddadeedu haddii la garanaya arbacata ashhurin wa cashran waa islaamtan caroosha waxba ku wadin laakiin ma dhici kartaa in ninkan haweenta guursaday uurna ay u leedahay aanay is aragna ma dhici kartaa nacam haa way dhici kartaa masladaa masalo dhici karta wey haddii ay dhacdo maxay ku cidda tirsan wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ay soo geli sheekh cabdiwaaxid weydiinayaa siday ku dhici karta fuqahadeennu way ka hadleen mas'alo laga yaabo idinka inaad u haysataan waktigaa inaan laga hadlin bay kaga hadleen mas'alada la yidhaahdo waxaa weeye istidkhaalu maa'i rajul ninkii biyihiisii bay isku shubtay hadda unbaa haatiir baa loo tagaayoo biyaa la qaadaayoo lagu shubaa haddaad maqasheene waa horay jiri jirtay walow istadkhalat maa'a arajuli faxamalat ninkeedii biyihiisii bay qaadayoo way isku shubtay uurna way yeelatay isagiina gogol iskumaynan arag maxaad dhahaysaa maxay ku ciidatirsan wawdaatu laxmaani ajaluhuna an yadacna xamlahuna wey ka masaa'ilka waa masaa'il jiri jiray weeye oo horay u soo maray masalatu listidkhaal iyo laba masaloo dadku laga yaabo xaaladda qoyska iyo gogoshana inay cusub yihiinna ma cusba masaa'ilkan waxyaabahan hadda cinjirka la isticmaala condomisku wax cusub maaha waxay fuqahadu waa hore ka hadleen weeye oy ka hadlaan mas'alada gabadhii ma tayibay noqonoo bakaradii ma zuuri habays ma waajibi xad haddayanan xiriir saxa jirin iyo meher jirin ma ka dharani hadduu ninka haweentii u tago waqad lafa calayhi khirqatan isagoo mara ku duubay waxaa soo hadda cijirka sababaradii lagu duubay uun ma aha markaasay fuqahadu sii taqniiniyana waxay yidhaahdeen maradaa qaar waxay yidhaahdeen haa qaarna maya qaarka sawaabka way tafsiiliyeen waxay leedahay hadday maradu khafiif tahay iyo hadday adag tahay waxa ku duuban baa la kala qaadi ee way adag tahay maradu iyo waa khafiif maxaa lagu kala garanayaa waxay dhaheen hadduu xaraarada iyo ladada dareemana waa khafiifa hadduusan dareeminna way adag tahay waa xillima xilli toddoba boqol sideed boqoloo sano laga joogo wey xilliga arrintaa fuqahadu ka hadlayaan hadda innagaa laakiin wax cusub baan u haysanaa waxaa kaloo inna wax cusub aan u haysanaa ka xukun masale ahaan inay cusub tahay masaa'ilkan caagga la isticmaalayo oo masale hadda waxaa la sameeyey xubnihii taranka oo caagaa suuqyada yaalla oo aswaaqda laga gataa haddii la isticmaalo oo gabadhii bikaaradeedii sida ay ku burburtaay xukunkeedu muxuu noqonayaa ma bikra mise waa tayiba haddiise ay gabadhu isticmaasho ma baabu zinaaba mise baabulistimnaa'i weye mas'aladaa waa horay fuqahadeenu ka hadleen laakiin hadda waxaan la sameeyey kamaynan hadlaynine istidkhaalu usbuuci bay ka hadleen haddii fariya gacan la isticmaalo soo nasul qadiya umaah wixii la isticmaalayay unbaa gacan iyo laga daayey oo laga dhigay caag iyo wax lamid ahe waa wax ajnabi oo la isticmaalayo oon xubnihii tarankee loogu talagalay ahayn ka masaa'ilkani wax cusub ma aha laakiin nadiirkeeda inaad garatoun bay u baahan tahay calaa kulli xaal kitaab laga xilka laga qoray baa jira la yidhaahdo xiriirka gogosha alitisaalu ljinsi bilwasaa'ili alxadiidati qalabka cusub iyo qaabka xiriirka cusub ee rag iyo dumar xiriirkuu dhexmara ama qadaau shahwa loo sameeyoo dhan iyo fuqahadeedii hore waxay ka yidhahdeen kitaab laga qoray ilaa boqol iyo konton laba boqoloo bej dhan baa jira marka ninkii rab uu akriyi kara tafaasiisha masaa'ilka mucaasarada ee baabkaas iyo fuqahadeed waxay ka yidhahdeen calaa kulli xaal maxalushaahidku waxaa weeye walow min qabli lwad'i inay suuragal tahay inay ninkii haweentiina gogol isku arag haweentiina ninkii uur ay u qaado wax dhici kara wey haddana waa dhacdaaba isbitaallada intii la tago oo labadooda biyaha laga qaado ama ninkii laga qaado oo lagu shubo bay uraysataa kuwa aan isqabinna waa sameeyaan isqabin laanta waa xaraam marka mas'alo waxay noqotaa hadda rasaa'il laga qorayo adtalqiixu sanaaci la yidhaahdo waxaa weeye bacriminta dadku ay sameeyaan hadda ama si kale haddii loo yidhahdo ilmaha ku dhashay magacaad ku baari karta tiflu lanaabiib weye ilmaha baybka intii lagu qaaday biyihii bayb lagu gaarsiiye baybka ku dhashay iyo waxa lamidka ah marka mas'aladii hadday dhacdo gabadhii hadduu ninkii ka dhintay isagoon reeraysan cidday geli haweenkii kaley la mid tahay hadday uur u leedahayna uur bay ku ciddo tirsan ilaahay u musho haddaynan lahaynna fa hulsa caamin bacda cashrin tastacid bay noqon baabulxayd shaqa kuma laha iyo dhowr caadoo lagu ciddo tirsado ciddatulwafaat meel la kama soo galo hal sharti buu kugu xiray marka yumkinu uurkiibu wuxuu ku yihi yumkinu uu suuragal yahay in dii ciddati ninka ciddada leh ninkan dhintay ilmaha waa inu dhali karaa hadday islaamtu uur leedahay uurkan ay ku cidda tirsan markaan leedahay waa ilmahan inay suuragal tahay inuu dhalo haddii aynu suuragal bahayn inuu dhalo qadiyadii alwaladu lilfiraashi ciladii firaashka lagu bineeyey haddii la yaqiiniyo xikmadii ikhtilaaطulansaab iyo nasabkii inayna suuragal ahayn xikmadii haddii la xaqiijiyo baطala tacliilu fii tilka suurati tacliilkii firaashka lagu cileynay bixi say ku dhici kartaa ninkan gabadha loo guuriyey haweenta ka dhintay waaba go-naaba kaana mamsuuxan ay maqطuuca adakari wاlunsayayni mamsuuxkaasaa la yihahdaa majbuubka maqطuuc dakar la yihahdaa kaana mamsuuxan xubnihii tarankoo dhan ba wayba cunaayeen bisee ku dhali marka aw kaana صabiyan ilma aan qaan gaarin baaha wen loo meheriyey laa bisinni walaa bilاxtilaami wuu ka dhintay ilmihii baa dhintay zawjkeedii baa dhintay cidday geli oo hadday uur leedahayna qaطcan isagu ma dhalin waxaa dhici karta waa la ismehersaday walow nakaxa man fi lmashriqi man bilmagribi bar iyo galbeed baa la kala joogaa isku wadan lama joogo mana dhicin meel biyo boosta laysu mariyo laysugu dirana ma dhicin islaantii uur bay leedahay qaطcan isagu ilmaha ma dhalin ninkii waa ka dhintay islaantii laakiin ilmo shinku dhalay dhashay iyadoo lix biloodba ka soo wareegin uu guurkoodii guurkoodii baa lix bilood kama soo wareegin ilmayna dhashay ilmaha waxa ugu yaraa ku dhashana waa lix bilood ilmahan yaa dhalay qaطcan isagu ma dhalin saa darteed suwarkaasoo dhani buu ka saarayaa meesha ciddadii taas maaha ciddadeedii maxay noqon marka hadday uurkii leedahay waa masaa'ilka la yidhahda tadaakulu lciddatayni laba cidda hadday isu yimaadaan mid baa la dhammayn kadibna midda kalaa bilaaban bay leeyihin horta wadculxamliga ha dhammayso kadibna arbacata ashhurin wa cashar ha tirsatay yidhahdeen saas darteed yumkinu suuragala min dii ciddatin mid ciddo u saaxiiba ninkan ciddada loogu tirinayo haddii uba ka dhintay oy lix sano kadib ilmo dhashiyadoo guursanin oy tiraahda ciddadeedii way dhammaato hebel baa dhalay fil madhabi afar sano ka badan hadday ilmo ku dhashay ilmaha buduurkay ka keentay meesha ka keentee kale iyadoo ha sheegto fain fuqida haddii la waaye xamligii fasulta caamin waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen bay tirsan ama xaamilaha ama madkhuul biha ha noqoto ama midaan laba taaban ha noqoto kadun ha ahaatee ayib ciddada yaa iskale haweenta iskale waatee min xuratin ciddada dambe hulsa caaminka ah tawadculxamliga xor iyo addoonba way wadaagaan laakiin min xuratin haweenta xortaa baa afar bilood iyo toban tirsan wa nisfuhaa nuskeedna min alamati addoontaa tirsan intaa ku gabagabey ciddatu lwafaati halkaa ku gabagabey ciddatu alaaqi ugudub walialaaqi wa tactadu way cidda tirsan lialaaqi furitaan la furay bacda wadin utagme iyo xiriir gogoleed kadib la furay tamamahu kaasoo u dhammaystiraya bilwadi inay ilmo dhasho wuxuu yidhi ninkii haweentii haddii uu furo laba mid bay noqon in nin iyo haween isreeraystay ay noqdaan iyo inaynan ahayn haddaan laysba ag marin uurna aanay lahayn isaga ay u leedahay sida suuradii hore soo sheegnay oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduuna waa ciddaa male haddiise ay uur leedahay waulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna inay ilmihii dhashaa loo baahan yahay ta waa daahirka cumuumkii aayadda inay gabadhan la furay cumuumka soo gelaysana iyana waa suganta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii baa zubayr ibn alcawaam baa wuxuu qabay gabar saxaabiyadu la dhihi jiray ummu kalsuum binti cuqba ur culus bay ahayd xanuun fool bay dareemaysay zubayrow intuu salaatulfajri u kacay masaajidka aadaya waxay tiri zubayrow niya in badan baa isku dhacdhacnaye hal dalqada imaqashii isagana ma saasaa rabtaa haa saasaad ku faraxsan tahay haa waa yahay buu ihi waad furanta isagu wuxuu isleeyahay tanna maqashii hadhow markaad soo noqotan iska soo cesho intuu salaada ku maqnaabay umushay markuu soo noqday baa islaamtii oo dhashay buu yimid kan ku dhacdeeda way khayaantay way hoosgelisay nabigu u yimid calayh salaatu wasalaam rasuulka ilahi saasaa dhacday buui nabigaa wuxuu yihi sabaqa alkitaabu ajala qoraalkii ajasheedii dhammaatay ciddo dhammaatay baa waxaad samayn lahayd ee rajcadahayd kaa horeysay uktubhaa ilaa nafsiha iyada raalli ahaw inay isku noqotaan ood ismeersataan meher cusub iyada weydiisa iyada ka hadal hawshaa laakiin faraaga way ka baxday rajaca iyo way ku dhammaatay ciddadeedu waxay ku dhammaatay alaaqna way ahayd binasi wadci biwadci alxamli bayna ku dhammaatay cumuumka bixawd mualaqada xaamilada inuu maqsuud yahay bay sunnadu cadaysay nabigu sal alay wasalam haddaba waxaynu leeyahay walialaaqi wa tacdadu lialaaqi way u cidda tirsan alaaqaasoo bacda wadcin dhacay wadcigaasoo tamamahu u dhammaystiray wadci dhammaystiran weeye mid nus nus iyo haafhaafa ma aha oo wadciga iyo xiriirka gogoshu sideegu haafhaaf ku noqdaa sharcigeennu axkaamul wadci ismi iyo haween gogol isugu tegay axkaam badan baa ka dhalata in labadaba qabo isku waajibaa ka dhalata oo baabulgusli min aljanaabati baa ka dhalata waxaa ka dhalata abwaabu zinaa walxuduudi baa ka dhalata goormaa xaddu zinaa laga oogayaa mas'alatulwadci bay ka dhalataa laabudda haddaba wadcigaasi qadar go-an waa inuu leeyahay mas'aladanaa ka dhalato oo ma mahal kaamilaa waajibaya ma ciddaa waajibayso bacda alwadci bay noqonaysaa ma qabadhii sayibaa lagu tirinayaayo haada albaabi bay gelaysaa masaa'ilkaasoo dhani waxay ku salaysan yihiin calaa mas'alati alwadci iyo xiriirka gogoleed iyo galmada waxa sidaasoo kaleetiihi waa inuu xad iyo qadar go-an leeyahay taqdiirkeedu waa muqadaratun bilxashafa inta hore ma ra'su dakarka la yidhaahdaa ama xashafa dheh ama kamra dheh labada waa la yidhaahdaa inta hore madaxa ah baa xashafo la yidhaahdaa saa darteed waxaa lagu leeyahay wadciga sharcigu axkaamta ka ratibaaye ee la yidhaahdo alwadcu taamu tagyiibu alxashafati wey haddii nusfulxashafa ay noqoto wadci naaqisa wey axkaam kama dhalato laa yuujibu guslan walaa yuujibu xaddan walaa yuujibu ciddatan walaa shay-an inamaa waxaa waajibinayaay waxaa weeye wadcun tamamahu dhammaystiray ay bitakyiibi alxashafati dheh xashafadii intii madaxahayd inay wada xarooto su-aalaadin weydiiye marka fain kaana maqtuuca alxashafati haddayba intii go-an tahay intii kale waa joogtaa maxaa la samayn ya fabimiqdaariha biqadri alxashafati intii in lacigun baa loo calaamadayn waayo waxaa laga markii la gudayeyba in gam laga siiyey baa dhici karta wayna dhacdaa oo maalin dhaweyto xaajadeeda halkan lagu jiray nin gudayeyo iswada raaciyey ha dhici kara wey marka haddii ay fain kaana maqtuuca alxashafati fabiqadrihaa qadarkeedii inbaa lagaga kaaftoobi ayib walialaaqi waxay ciddo tirsanaysaa bacda wadcin oo tamamahu uu ku dhammaystiray ay bitagyiib alxashafati bilwadci inay dhasho in yufqad xamligii haddii la waayoon wadci jirin fa rubcu sanati sanad rubici rubcu sana waa imisa saddex bilood oo min xuratin adoon haweenta xorta ah wa nisfuhaa intaa nuskeedoo biliya barah baa min amatin adoontana laga rabaa waase in lam taxiidaa haddaynan weli xayd iyo caadaba gaarin adoontii iyo xoradii xuradiiba aw qiyaasun ama ay quusasho ay ka quusteen xasala ay dhacday goormay saddex bilood ku cidda tirsan waa laba nooc oo haweenka ah midaan caadaba gaarin oon ku dhicin ama mid caadadii ay ka tagtay oy ka guurtay ama xanuun iyo jira uga guurto ama cimri iyo da-a uga guurto labadaa naska qur-aankaa sheegay wallaa-ii ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum haweenkeenna kuwii caado ka quustay in irtabtum haddaad shakideen maxay ku cidda tirsan isweydiiseen fa ciddatuhunna alaaatu ashhurin waa saddex bilood yaa lamida wallaa-ii lam yaxidna kuwaan weligoodba xayd ku dhicinna saddexa bilood raaca intaan buu ku yiriyo in lam taxiidaa ay wallaa-ii lam yaxidna wey aw yaasun xasala wallaa-ii ya-isna min almaxiidi wey haddayna labadaa midna ahayna way ku iman doontaa laakiin bishahrayni laba bilood baa alimaau addoommihii inay ku cidda tirsadaan awlaa u habboon gabadhii addoonta ahayd bil iyo bar weeye waajibkeedu laba hadday ka dhigtana fiican hadday gabdhihii caado leeyihiin xor iyo addoonkay dooni ha noqdaanena alaatu ahaarin saddex tuhuri baa lixuratin u sugnaatay xuradaasoo taxiidu caado hesha walamati addoontiina itnaani laba caado weeye waa lifaqdi tabciidi kala qaybintii baa la waayoon suuragal ahayn hal tuhuri lama qaybin karo ma qaybsamo saa darteed labada buuxiyo israaci addoon hadday tahay saddex inay ku cidda tirsani saddex qur-i waa qowluhu tacaala waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quruu'in qurigu waa lafdi mushtarak ah bayna alxaydi waطuhri xaydkana quri waa la yidhaahdaa uhrigana quri waa la yidhaahdaa haddaba qur'igan aayadda ku jira alaaثata quruu'in ma saddex xayd iyo caadaa mise alaaثatu quruu'in saddex tuhri weeye qowlaani liahli اlcilmi mufasiriinta iyo fuqahada labadaba waayo mufasiriintu juz min alfuqahaa ka mida wey khilaafkaasi intaanan waxa madhabkeennu ay dariishadeen gaarin maxay tahay hamaratu lkhilaafi saddex caado iyo saddex tuhri hamaratu lkhilaafku waxaa weeye haddaan niraano saddex caado baa shardi ah min wuquuci alcaadati bay ka bilaaban caadadanaa ku dhacday kow weeye tii labaad baa ku dhacday laba weeye tii saddexaad way ku dhacday marka ay ku dhacday saddexday dhammaatay saddex duhri haddaan dhahnana markay caadada koowaad ka qabaysata duhriga kow dheh ta labaad bay ka qabaysatay duhrigii laba dheh ta saddexaad bay ka qabaysatay duhrigii saddex dheh waktiga udhexeeya waxaa weeye caadada saddexaad markay ku dhacday ilaa ay duhrigii ka qabaysatay gaarta muddaa u dhaxaysa maalin noqon karta maalmana noqon karta muddadaa gabadhii ma cidday ku jirtaa mise kuma jirto bimacnaa xilligaa ma la guursan karaa khidbadiina ma la tasriixin karaa filmadhabi maya waa inuu duhriga la gaaro haddaba muddada caadadiina ku dhacday welina aynan ka daahir noqonin muddadaa qaybta lagu tirinaya ma muctadaa mise waa gabadh ciddadii ka dhammaatay intaa weeye zamankaa weeye hamaratu lkhilaaf in alaaadii saddexda quruuinta duhri loo jeedo maxaa caddaynaya filmadhabi waxay deliishadeen daahiru siyaaqi alaayati baa caddaynaya oo ayaddu alaaata quruu'in bay tiri xagay ku caddaysay naxwada soo akrisa wey naxwada cadadka iyo macduudka markaad marayso anfaada alaaa ilaa tisca ka timaad ku timaadeen wasnu faacil ku imanin qaaciidadeedu waa cagsa almacduudi inay ahaato hadduu macduudku mudakar yahayna waa la ta'niifiyaa hadduu macduudku mu'anas yahayna waa la tadkiiriyaa aayaddu lafdiga cadadku ma mudakar baa mise waa muanas lafdigu waa muanas salaata ta baa la yidhi halkaa waxaan ka garannay qur'igu inuu mudakar yahay say qaacidadii lugadda u tabaqdo hadduu quri waa mudakar aan idhaahnana aduhru buu noqon karaa alxaydu min xayu almacnaa waa muanas bay yidhahdeen wauhruna waa mudakar qurigan bimacnaa uhri inuu yahay halkaasa ka dhadhansan oo ka hela yidhahdeen saa darteed alaaata quruin ay alaaata ahaarin wey de intaan baan kugu dayn qolada kale iyagu waxay yidhaahdeen lugada qur-aanka iyo sunnadu alqur'u huwa alxaydu isticmaalka luqada mushtarak inuu yahay wuu jiraa laakiin isticmaalka waxyiga mushtarak ma aha aayaddan mutanaazacu calayhaaga a maahane inta sunnada nabigay ku soo aroortay oo dhan alqur'u bimacna alxaydi wey nabiga markii loo yimid gabadhii ay dhiigu ku dhacay weydiisay sooma dhihin tadacu salaata ayaama aqraa'iha ayaamaha qur'igay ka tegi ma maalinka daahirka yahay baa laga tagaa mise marka caadada la qabo markii caado la qabaa laga tagaa soo maha ayaama aqraa'ihaa qur'iga waxay dhaheen dhammaan nusuusta ku soo aroortay aayaddan laysku hayo maahane bimacna alxaydi weeye itifaaqan masalada waxaa aad ugu dooday iyadana len xanaabiladaa qabtay iyo ragga lamidkee ibnulqayim fii iclaabi lmuwaqiciin masaladan aada ugu dooday halkaasu wuxuu tacliiqinayaa nin kastoo luqadaan aqaanaa iyo luqadaasaa loo isticmaalaa kuma anfacayso fahamka kitaabka iyo sunnada mararka qaarkood istilaaxaad isticmaal khaasoo isticmaalaadka luqada qur-aanka iyo sunnadu leeyihiin taa inaad barato wey kuleeyahy wa ficlan luqada carabigaan aqaanaa qur-aanka iyo sunnada keliya kuma fahmi kartid inaadan ku fahmi karin baan dhowr tusaale hal tusaalaan isiin wa aqiimu salaata baa layidhi qaamuuskaan baadho asalaatu waducaa baa layidhi ma fahmi kartaa qur-aanka wa aqiimu salaa adoon aqoonin salaad sharcan waxa lagu yidhahda waatu zakaatana kutiba calaykum siyaamuna hadaadan islaamka arkaanta islaamkaba aadan fahmi karin bimujaradi luga oo curfigii isilaaxii fiqigii cilmigii inaad barato ay tahay waxa kaleed fahmaya qiimada muxuu y arkaanta islaamka baad ka fahmi weyda qur-aanka marka luqatu kitaabi wa sunna in la barto waxay uga jeedaan w laakiin huluwi badan yaa lagu samayna lxaamilin wadaati rajcatin muan wadaatu ciddatin tulaazimu sakan halkana laba masalo kaga hadlay kaga hadlay haweentii iyo ninkii hadday kala tagaan oo haweentii ay ciddo ku jirto ciddadaa waxaynu leenahay waa laba ma ciddatu xamlin baa mise waa ciddo kale bila iyo xaydkay dooni ha noqotee hadday ciddatu xamlin gabadhu ku jirto biilkeedii iyo kharashkeedii iyo deegaankeedii bay xaqu leedahay liajli lxamli bay u leedahay waayo ilaahay wuxuu yidhi markii haweenka la kala tegay uu ka hadlayey wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna hadday uur leeyihiin haweenkii ciddada ku jiray waa inaad diishaan ood nafaqaysaan ilaa ay ilmaha ka dhasho halka waxaa laga gatay lama kala qaadin ma laga geeriyooday ma saddexdii baa dhammaatay dalaaqeedu ma rajcibaa lama kala qaadin wain kunna ulaati xamlin waa la camimay waxaa soo haray haweentii aan uur lahayn ee ciddada ku jirtay dalaaqeedu rajci ma yahay furqadeedu tu la soo ceshan kara mise ma aha haddii aad tidhaahda maya waa laba suura geeri weeye ciddatulwafaadkani uurna ma laha kow ama waa la furay laakiin saddexdii way dhammaatay kuwaas guri iyo biil midna ma laha reerkood ha u wareegto maalinkay saddexdu dhammaatay ama ninkii geeriyooday meel laba haddii lagu sadaqaystana wanaag laakiin waajib ma jiraa maya haddaynan uur lahayn haddii laakiin dalaaqeedu tii koobaad ay tahay dalqadii koobaad ama dalqadii labaad fii xukmi zawjati bay qabtaa in berri laysku noqdana waa laga yaabaaye gurigeedii iyo biilkeedii intaba way leedahay saa darteed lixaamilin gabadha uurka leh iyo wadaati rajcatin ta rajciyada ee la soo ceshan karo mu'anun biil iyo nafaqay leeyihin halkaa waxaad ka fahantay tii ciddadeedu baa-inada ay ahayd xaamilana aan ahayn mu'an iyo nafaqo ma laha waana naska xadiidkii faatima binti qaysin faatima binti qaysin ninkeedii baa furay abu camr ibni xafsin markuu furayna wax yar buu u qoro biilahoy saluugtay isagana ma joogin qodoyo qaraabo ay yihiin iyo walaalihiibuu ugu reebay isagii marka warka lagu celiy wuxuu ihi intanba waa iska tatawuc aan ku sadaqaysanaye intana eeban xaqa igu lahayne dee cirka biyaha cirka cirka iyada roogkoog nabigay u timid calayhi salaatu wasalaam nabigu rasuulka ilaahay ou ninkaa waa i furay aakhira halaati tatliiqaatin saddexdii dalqadood tii ugu dambaysay buu igu furay saasuuna leeyahay nabigu wuxuu ihi sadaqa runtii wey inama anafaqatu waasukna lilmarأaةi إidaa kaana lizawjiha عalayha rajcatu saasuu yihi nafaqada iyo deegaan haweentu ninka waxaa keliya ay ku leedahay haddii uu rajcaiyo soo ceshi leeyahay hadalkaas waxaa tilmaamay daahirka qur-aanka yaa ayuha الnabiy إidaa طalaqtum الnisaaءa faطalliquuhuna licidatihina وaxsu lcidaةa wاtaqu اllaha rabakm laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna guryahooda ha ka bixinina ay ku cidda tirsanayaan walaa yakhrujna iyana yaanay bixin ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina wa tilka xuduud اllahi waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra waruma haysid berrin wax isbedelaan baa laga yaabaa markii faatima binti qays la yihi xadiidkaagu qur-aankuu khilaafi waxay tiri itusa meeshuu qur-aanka ku khilaafi ilaahay sowma dhihin laa tadri lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran naag saddexdii u dhammaatay ayi shayin yuxdid bay tiri maxaaba qayloo furanba saddexdii dhammaanta laisugu soo noqon war naag rajciyaa laga hadlayaa nabiguna wuxuu yihi ordu intaad kaga tagto ibni ummi maktuum gurigiisa isaga cidda tirso riwaayadka qaarkoodna haweenaybuu u diray markaasuu wuxuu yidhi maya iska daa haweentaa waa haween dadka dhaqaalayso rag badan iyo dad masaakiin iyo rag badan baa gurigeedii iska yimaadeen oo meeshaas waxaa weeye adigoon si fiican u labisnin baa war karaaye ibnu maktuum koo cidda tiriso fa innaka tadaciina tiyaabaka cindahu isagoo agtaada joogaad marka haddaad iska bedelayso cawlada waxba arki maayo indhool waayo halkaasaa loo diray xataa gurigii waa laga saaray ma ujeedaa guri iyo bil midna marihi saddexdiiba hadday dhammaatay ama cidatulwafaaday tahay gabadha gurigii hayana ka bixin laa tukhrijuuhunna laleeyahay buu hadda ka hadlo wuxuu hi wadaatu ciddatin gabadha ciddada tirsanaysa uu saaxiibka ah tulaazimu sakan gurigeeday laazimaysaa aayaddii laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayinatin baa caddaynaysa xadiidkan soo sheegnay faatima binti qaysna wuxuu ku khasisayaa arrintaasi inay gabadha rajcada leh ay tahay buu ku khasbayaan gurigay sakankay laazimaysa waa kee xayu lfiraaqi waa luga jaa-iza walow kaanat daciifatan xayu in mufradaadka loo idaafeeyo xayu lfiraaquna waa dhihi kartaayo jumlo mudaaf ilayhi u noqota cala lugati lfusxa waad siyaaqayn kartaa xayu lfiraaqi goobtii lagu kala tegay gurigu waa gurigee ay laazimayso xayu firaaqi goobtii iyo gurigii firaaqi iyo kala tag iyo ciddadu ay ugu dhalatay ay deganayd markii laga dhimanayey ama la furayey laa lixaajati acaami gurigay laazimaysaa oo kama bixi karta wey laa lixaajati acaami u laazimi maysa baahi cunta hadday jirto iyo wa khawfihaa nafsan nafteeda hadday u cabsato iyo wa maalan maalkeeda hadday u cabsato kan hidaamin gurigoo soo dubaya oo baalamida wuxuu ku leeyahy gabadhu gurigay laazimi laakiin wixii daruuri ah way u bixi kartaa oo xaajatu acaam cuntay u baahatay suuqay ka soo adeeganaysaa way xanuunsatay oo dhakhtar bay aaday qaraabiya raxim bay soo salaantay bixitaanka curfiga soo warwareega yaryarka iyo danaysiga waa u bixi kartaa laakiin fii qowli jamhuuri ahli اcilmi lidaruuratin maahane guriga banaankiisa ma soo baryi karto waktiga intiisa badanna iskama soo maqnaan karto oo maalintii subaxii baan bixiyo fiidkii baan soo galbanna lama ogola laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakrujna wixii daruuro iyo xaajaadka ka baxsan laakiin wixii xaaja way u bixi kartaa sida caafimaad iyo adeeg ama waxawfihaa nafsa nafteeday u baqday guriguba meel xaafadda koola ah buu kaga yiilay ama meel dadkeedu yar dhib badan yihiin buu kaga yiilay ninkanayba weheshanaysay ninkii hadduu gurigaba ka tegey ama geeri kaga tegey ama furitaan kaga tegey nafteeday u baqday tuug iyo jinni jabaljaal inay usoo dhacaan ama tuugteedae boobaan maalkeeday ka yaabtay ama lafaheedaba u dilaan ama faraxumayaan bay ka baqday cabsidaana cabsi macquul oo suuragala wey way isaga soo wareegi kartaa waxaa kale guriguu uwa dulduleelaa dabayle iyo rooba baada-ay inuu kuwa soo dumay ka yaabtay waxay tiri kani waaba kugu soo dumayaa lafahaaga de waxaa weye markaa isagana way isaga guuri kartaa daadad iyo rooba baa yimid oo roobkiibuu ka celin waayeyba intay dabaylo yimaadeen bay baatigii ama jiingadii bay ka fujisteen dad baa ka kacay xaafadiio dadkiibaa soo socda oo waxaad leedahay walaa yakhrujna la yidhi haddax fadhido ilaa dabku ku soo gaara maya way carari alaabteedana waay waxay daldalan karta la qaxi karta way la qaxi hadday xaaje iyo daruuro timaadaan filo weeye waxane way ka bixi kartaa guriga haddii kale gurigeeda ha joogto intaa masaa'ilulcidda buu kaga baxay wuxuu ku xujisayey masalatulixdaadu halkan bayta wuxuu yidhi welilwafaati gabadha laga geeriyooday aiibu wax cadar iyo udgoon iyo watazayunu isqurxin iyo xarago baa yaxruma xaaraamka ah ka shacri sida timaha oo kaleeto falaysa ma ahaanin yudhanu kuwa la subki oo la saliideyn kara maaha wuxuu ka hadlayaa ixdaadka bimacnaa isbasaasinta qof hadday geeri ku timaaddo oo ninkeedii geeriyoodo muddadaa ciddada ay ku jirtay uurka tahay ama afarta bilood iyo tobanka beriah wixii ziine iyo xarago ahna looma ogola wixii cadar iyo udgoon ahna looma ogola ilaa markay caadada ka qabaysato dhiiggii caadadiisii iyo suudhiisii si aynan dad u dhibin inay wax baabi'inaya waktigaas isticmaasho intaasa loo ogolyahay arrintaas saxiixaynka dhowr xadiid baa ku taala dhowrka xadiidba zayman zaynaba binti ummi salama warinaysa mar waxay ka warinaysaa can ummihaa ummi salama xadiid xadiidna waxay ka warinaysaa ummu caiya xadiidna waxay ka warinaysaa ummu xabiiba binta abi sufyaan ummu xabiiba xadiidkeedi saxiixaynka waxay leedahay aabbaheed abuu sufyaan baa geeriyooday laba saddex beri bay iska daysay cadarkii iyo saliidihii markaa kadib bay u yeeratay oo waxay tidhi laakiin nabigaan maqlay sal slam isagoo leh laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir uma banaana qof dumaro ilaahay iyo aakhara rumaysay an tuxidda calaa mayitin fowqa halaain ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashran gabar hawaana ilaahay rumaysanay aakhara uma banaana qof ka geeriyooday inay waxyaabaha carabta iyo quruxda isaga ilaaliso isu basaasiso saddex beri wax ka badan ilaa ninkeeda inuu yahay maahane oo ninku afar bilood iyo toban habeen wey aabbahay weye saddexdiina dhammaantay marka calarna isticmaalo wey sidoo kale zaynab binti jaxshin walaalkeed baa dhintay qisadaasoo kaleetaa dhacday ummu caiya radia allaahu canha walaalkeed baa dhintay iyadana marka mucaiya xadiidkeeda waxay ku dartay nabigu cala salaam wuxuu yidhi walaa tama talbasu hawban masbuuqan ilaa hawba casabin mara la rinjiyeeyey oo la qurxiyey ma xihan karto in rinjigeeda sida hawba casbin uu yahay waa mara yar yar mugdiyey midabkeeda mugdi ahaayo aan bilic iyo qurux dhalaal midaba ka muuqanin taan midabkeeda qurux ka muuqan waa xihan kartaa ti laakiin midab qurux badan lagu sameeye ma xihan karta kow walaa taktaxiru ma indhakuulan karta laba walaa tamasu tiiban ma xihan karto ma taaban karta cadar إلا إذا طهرت إن داهر نقطة نبذة من قسط أطفال وحير بيسمرين إسايو على رهو dhiigga sinjiirkiisiiyo suudhiisii ay ku baabi'inayso waa markay caado ka qabaysato inta kale cadar looma ogola maado kasta oo cadar ku jirana lama ogola saabuun cadar ku jira maya saliid cadar ku jira maya waayo marba haddii la yidhi tayb ma taabanayso waxyaabaha udgoon baa la iska ilaalinayaa kaleemta ka waran la ismarinayo ma yar udgoon tahay maya ha haddaad tiraada waa maya ziinada maxaa soo gelaya dharkii haddii la diiday dahabkii iyo faraatigii dhegadhegihii iyo jijimihii iyo siliskii iyo koorihii la xihan jiray wixii oo dhan baa mamnuuc noqonaya waxa laala wixii xarago iyo guura laakiin asaydu waa xaaraan timaha in la xira lama ogola maryaha in la jeexjeexa lama ogola gambada cad xaaraan wey qofku dadka kama takoora quruxdii iyo xaragadii iyo isbilibilintii baa la diidan yahay dadkiisuu ka mid noqon gabadhii marada cadgaarka loogu xirayo astaanta geerida ama banaana marada cadee madaxa loogu xirayo keligeedna xaaraan weeye qofka in la takooro oo qofkii ka soo horbaxaba uu garto oo afar bilood iyo toban habeen uu gaar dadka uga takooraadaayey waxyaabaha bidicee gadaal ka yimid weeye baabulciddatina tacabud kama marhna baabul cidda markaad timaadaan xikmo mafhuuma ah ha ahaato oo istibraau raxima laakiin jaanib tacabudo cibaado cibaade cibaado ay leedahay waxaad ku garan kartaan jaanib tacabudo inay leedahay gabadha ninkii wuu dhintay gabadhana maba inaysan gogol iskumayna arag maxay cidda tirsanaysaa shakiba lagama qabe majliskii lagu meheriyey isagoo fadhiyuu dhintay fadhi sooma dhici karta saa meeshan laga kicin baa madfac ku dahabsaday ama miino ku qaraxday hebel iyo hebel oo la raatanayay baa la joogay waa loo dhigay ninkiina waa ku tegay sooma dhicin hadda soomaaliya marna way ka dhacday munaasabad la isugu yimid dan kalena laga lahaa guurna looga jeeday ninkii guursanay waa ku tegey meherkii marku dhacay kadib ninkaa gabadha way ciddo tirsan ma istibraau raxim baa meesha yaalla maya nin baa lagu meheriyey wa kaana mamsuuxan intaba waa goonaaba xubnihii taranka o dhan wuu dhintay iyadoon fasaq iyo waxba imanin tactadu ikhtilaat lansaab baa meesha yaalla kaana sabiyan lam yabluq wuu dhintay ama wuu furay tactadu xaaladahan oo dhan maxay ninkii haweentiisii isqabay sanaday kala maqnaayeen kadib buu furay an sano lix sano toban sano ay kala maqnaayeen aragba uu furay ciddad bay geli istibraaruraxim meesha maa yaalla maya baabulciddati juz cibaada oo tacabudi ah ku jira baabulcibaadaad haddaad xogay gashana tawqiif baad u baahan tahay waxyaabaha takoorkaasaa darteed baabulbidac bay gelayaan intaana baabulixdaadi baynu kaga baxaynaa wallahu aclam waa nala dheeraaday inkastoo istibraahi lagu darano iska ficnaa halkaa tacaawi isaga daynayna الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين